waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
xasan oo xanuunkan coronavirus ama novel coronavirus sida ay yidhahdaan dhakhaatiirta waa xanuun ay keento virus laga helo xayawaanka ku dhaqan magaalo la yidhaahdo wuhan wuhan city oo ka tirsan gobolka hubey ee jalka china ilaa iyo hadda wuxuu bilowday first wuxuu bilowday bishii december dad badan ayaa u dhintay oo hadda ilaa lagu qiyaaso ilaa iyo boqol iyo adduunka boqol iyo toddobaatan qofood a ilaa hadda u dhintay aadun u faafayaa marka wadamo badan ayaa lagu arkay oo ay ka mid yihiin asia yurub ilaa iyo america australia xataa waa laga helay
waa gartay australia ilaa iyo hadda sagaal qof baa la xaqiijiyey xanuunkan in laga helay dhakhtar baa tahay cisbitaal baa ka shaqeysaa sida dowladdu ilaa iyo hadda ay ula tacaalaysa see u aragtaa
wallahi sida aad miidiyaha ama raadayaasha ama t v-yada aad ka maqasheenba dowladda australia waxaa wadankan laga helay australia sagaal qofood laba qofood waxaa laga helay queensland saddex waxaa laga helay gobolkan victoria afarna waxaa laga helay gobolkan aan joogo new south wales dowladda australia waxay soo saartay amar ah in dhammaan dadka ka australiyaanka ah oy kasoo noqonaya gobolkan la yidhaahdo wuhan in lagu karantilo meeshan jaziiradan la yidhaahdo christmas island ilaa iyo afar iyo toban maalmood taas oo ah waktiga qofka lagu qofka cudurka qaba lagu arki karo calaamadaha cudurka
waa gartay hadda cisbitaalka aad joogtaan oo kale hadduu qof yimaado calaamadihii lagu arko maxaa loo sameynayaa mad madaawa la siiyaa karantiilka ka sokow maxaa kaloo qofka loo qaban karaa
horta weli daawo cudurkan daawo ma laha tallaalna ma laha waxa keliya oo ilaa iyo hadda baaritaano badanaasama socda researcho badanaa la sameynaya hadda xoog xowli ku socda laakiin waxa keliya oo dhakhaatiirta ay sameynayaan waxay tahay qofkii looga shakiyo calaamadaha cudurkan oo ah sida hargabkao kale qofka wuxuu sameynayaa wuxuu isku arkayaa qandho zaa'id ah wuxuu isku arkayaa hindhisyo wuxuu isku arkayaa mataqaanaa waa wixii intii lagu arki jiray hergabka oo kale madax xanuun mataqaan neefta oo dhibta wuxuu isku arkayaa mqufac marka intaas qofka markuu isku arko meelahan hadda aan sheegnay goboladan aan sheegno chineska chinana uu ta uu tegay laasi ilaa iyo afartii ama shantii wiiba ugu dambeysay waa si gooni ayaa waa la karantiilaa ama isolation ayaa lagu sameeyaa waxa hadda la ilaa iyo hadda la sameeya waxay tahay symptomska ama calaamadaha unbaa la daaweeyaa dadkana waa laga leexiyaa qofka waa gartay sidaad sheegtayba australia dhakhaatiir iyo baarayaal baa isku dayaya inay xanuunkan wuxuu yahay ogaadaan si ay usoo saaraan wixii loo lagu sameyn lahaa marka ma waxay isku dayayaan in in daawo loo helo mise tallaal labadaas kee marka hore mudnaanta koowaad la siiyaa hadda iyagu waxay xooga saarayaan horta symptomyada calaamadaha sidii lagu daaweyn lahaa oo dadka qofka waxaan qaba lagu lagu daaweyn lahaa midda labaad ay xooga saarayaan waxay tahay tallaal because wuxuu mujtamac badan ayuu cudurkan uu ku faafay marka sidii sida keliya oo lagu joojin karo cudurka waa tallaal in la sameeyo marka tallaalna aada ayay xoog u saarayaan waxay calaamadihiisa isku mid yihiin cudur hadda ka hor soo baxay oo la yidhahdo sariska iyo mid middle eastiga hadda ka hor oo mariska la dhahayay ay isku mid yihiin laakiin strainka ama nooca viruska ayaa xoogaa ka duwan marka waxay raadinayaan viruskaas wax ku habboon oo lagu tallaali karo marka hadda hopefully hadda australia hadda waxay sheegeen inay heleen some improvement inay samey horumar inay ka gaareen laakiin weli wax oo mataqaana xaqiijin ah oo oo oo daaweyna weli ma dhicin ama tallaal rasmi ah laakiin dhabahi ayay kuji kusoo jiraan waa gartay cisbitaalada australia oo mid ka mid aad ka shaqaysid markii xanuunkan ama arrimahan public healthka oo kale soo baxaan si gooniya diyaargarow gooniya miyaa jira howlo gooniyo ama calaamado gooniyahoo laynii sheegay inaad dad ku garataan shaqadiina maxaa iska bedela wallahi su-aal fiican wey xasanow waxaa jira mataqaanaa meelahan public healthiga iyo isbitaalada iyo markay waxaan oo kala yimaadaan waxaa la sameeyaa degniin gooni ah aa la diraa dhakhaatiirta iyo dadkan caafimaad ka shaqeeya raboorado kale dadaa la geeyaa oo dadka ka imaanaya meelahan wadamadan aada looga shakisan yahay inuu cudurka ka dilaacay dadka ka imaanaya si gooni ayaa loo baaraya qofkii lagu arko calaamadaha xanuunkana waxaa la geeyaa meelo loogu talagalay meelo loogu talagalay isbitaal walba laga sameeyey oo dadka cudurkan qaba loogu talagalay oo isolation ah oo mataqaanaa lagu daaweynayo ilaa cudurka xal looga gaaro waa gartay intii arrintan soo baxday ama maalintii u dambeysay hadda hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caafimaadka ee w h o waxay ku dhawaaqday xaalad caafimaad oo deg deg oo caalamka oo kalaa arrintaas maxay ka bedelaysaabay kula tahay guud ahaan dadaalada caalamka socda
wallahi dadka hadda waxa la sameynaya oo united nationka iyo wadamada badankooda ay sameynayaan waxay tahay baraarujin dadka loogu sheegayo cudurkan waxa uu yahay waxaan hadda aniga aan aan ka hadlay oo kale oo dadka ummadda ummadda soomaalidaan u sheegayno oo ah in laga foojignaado calaamadaha cudurkan oo dadka qaba mataqaanaa dadka badanaa meelahan ka yimid oo lagu arko calaamadaha cudurkan sida qandhadoo kale iyo qufac iyo iyo hindisyo badan iyo qofkiio neefta ay dhibayso haddaad waxaas aragtid inaad qofkaas ka fogaatid adiga naftigaagana aana gaca mataqaanaa aadan qofkaas aada ku dhawaan midaas waa sidii hergabka oo kale ayuu dadku ugu faafaa marka waxyaalaha ugu badan hadda dowladda ay wato waxaa kamid a dadki in la baraarujiyo akhbaaraadka lagu faafiyo joornaalada iyo idaacadaha laga sheego si dadkii ay oga digtoonaadaan calaamadaha cudurkan ayna isaga ilaaliyaan waa gartay ilaa iyo hadda dalalka uu ku fiday cudurkan waa dalal badan oo reer galbeed iyo asia u badan waxaase laga cabsi qabaa in africa oo kale uu gaaro dalal dabcan aan lahayn nidaam caafimaad oo wanaagsan oo sida australia oo kalea maxay ku kala duwan yihiin bay kula tahay arrimahan oo kale markay ka dhacaan dalal horumaray sida australia iyo dal matalan africa oo kalea
wallahi waa dareemi kartaa hadda last two weeks hadda wadankan waad arkaysaa idaacadihii iyo meel walba heegan in la geliyey annaga meeshaan caafimaad dadkan heegan in la geliyey dadkii loogu talagalay isbitaalla in hadda jaziirad dhan aada loo xiray dadka ka imaanaya in lagu karantiilo oo lagu hayo afar iyo toban maalmood marka waa qarash badan iyo waxaa ku baxaya iyo iyo mataqaanaa iyo shaqaalo badan ay u baahan tahay marka waa garan kartaa dadka wadamada annaga soomaaliya oo kale aan dhaqaalahaas iyo awooddaas aan lahayn waxaa ka dhalan kara marka kolley waxaan u malaynayaa cudurkan wadamadan aadka ugu dhow china iyo ilaa hadda laga arkay wadamada keliya lagu oo ka fog waxaa kamid a maraykanka germany waa lagu helay canadana waxbaa ilaa iyo hadda lama xaqiijin laakiin waa lagu arkay marka africa so far wax laga sheegay ma laha laakiin waa laga yaabaa dad badan oo afrikaana u socdaada china oo kana soo noqda marka wallahi waa nasiibkooday qabaan laakiin waa waxay u baahan tahay waxygelin badanay u baahan tahay ummadda la gaarsiiyo waxaana waa virus qof mataqaana qof kastoo ku dhici karaa marka ma laha jinsiyad gooniya ma laha hadda china lagu sheegay waxaa laga yaabaa hadda wad arkaysaa australia sagaal qofood ah ilaa hadda laga helay berri waxaa laga yaabaa in laga helo africa iyo iyo soomaaliya iyo dad badan oo soomaaliya taga china taga marka waxay u baahan tahay wacyigelin xoogle in la gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed loo sheego midda ugu weyn waxay tahay in qofka calaamadahaas lagu arka la iska ilaaliyo qofkii iska dareema xanuunadaasna uu sida ugu dhaksaha badan oo ugu tago dhakhtarka ama xurumaha caafimaadka si loo daaweeyo ama wax loogu qabto
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho